بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن طبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu dhexda kaga jirnay kitaabu الصalاة waxaynuna maraynay iyadoo musanifku markaa uu inoo bilaabayo awqaaddii salaada oo uu yidhi salaada wakhtigeeda in laga hormariyo iyo in laga dibdhigaa iyadoo aan cudurdaar jirin horumarinta iyo dibdhaca labadaba waa min kabaa'iri dunuub halkaasi baa inoogu dambaysay oo dib markana haddii la jamcinayo iyo wixii la midabaa loo dib ridi karaa cudurdaar noqon kara horumarkana waxaa noqon karaa dee haddii la garan waayo iyo wixii la mid a sida inaad istaahid waktigii waa soo galayo iyadaan masalan duhurba gaadhin iska tukato waa cudurdaar ceebina ma jirto hadhown baa lagu odhanaya war salaadii may gaadhine ordoo ku noqo mid dambe waaya marka ahlulcilmigu sida imaamu shaafici baa umka ku sheegay salaaduhu waxay leeyihiin laba wakti ina lisalaati waktaan wuxuu ka cabiray waktu muqaamin warafaahiya iyo wa waktu cudrin wa daruura wuxuu yidhi laba wakti bay salaadu leeyihin wakti waa waktiga deganaanshiyaha iyo iska masalan barwaaqada iyo fii xaali markaa masalan waxa weeye rafaahiyada uu ka cabirayo ah fii xaali likhtiyaar marka arrintu ay iscaadiga tahay dee aan waxba xumayn ee sidii masalan doorashada lahayd ay ku sugan tahay iyo waktu cudurin wa daruuriya iyo wa daruura iyo wakti cudur daar iyo daruuro oo masalan u abtirsanaya oo waxaa dhici karta wakti waa waktiyada caadiga waa tanu inoo sheegi doonaa oo waa waktiga dee caadiga ah waktina daruuraa keensanayso oo ama salaadii salaad kalaa lala jamcinaya ama masalan qofkii sabinimaa ku qumayso maanic ku noqonaysa oo markaasay hadhow uu qaan gaadhayaadoo ay waajibaysaa ama gaalnimaa maanic ku noqonaya ama xayd baa maanic ku noqonaya iyo wax la mid ah ama roob iyo safar iyo adigu umuuraa jiri karaa cudurdaar baa iman karaa marka marna waa la iska neg yahay oo waa bikayri madar wax roobahina ma jiraan dhibna ma jiro marna waa cudurdaar haddaba bal waktigii iska caadiga ahaa haynoo bilaabo wa awalu wakti duhri waktiga duhurka awalkiisu marka umuuru caadiga yihiin wa idaa zaalat ishamsu markay qoraxdu zuusho ee duhur ay u wareegto waayo qoraxdu marka hore waxay leedahay hadhkaa habeenka hadhka ahoo hadhkaa habeenka hadhka la yaahdee marka qoraxdu soo baxdaba innaga oo kale masalan galbeedku markaa fogaanaya mar kastoo qoraxdu kor u soo socotana soo gaabanaya marka dambe uu gaabashada joojiyo gadiidka weeyaane waktigaasi waa xilligii istiwaaga waa barhtankay taaganta haddii uu masalan bilaabo inuu ziyaadana waa waktu zawaalkii mar haddii in yariba baxdo waa waktu zawaalkii waa markii duhurka marka waktu zawaalku waa markaa muxuu ahaa harkii soo socday intuu joogsaday weliba bilaabay inuu dhinaca kale u baxo oo ziyaado bilaabo zawaal qoraxdii waa ciirtay wa aakhiruhu waxa ugu dambeeya oo duhurka waxa ugu dambeeya idaa saara markuu noqdo dillu kulli shay shay kasta harhkii milahu isagoo kale shay kasta harhkiisu markuu isagoo kale noqdo waktigaasi waa wakti duhur waana waktiga ugu dambeeya haddii dhibic yari ku siyaado waxa uu noqonayaa waktiga casarka ayra dil اstiwa kaasoo aan ka ahayn harkii istiwaaga haddii uu jiro waa in kaana mawjuuda mar kasta qasab maaha waa hadduu jiray inagii tilmaamaynayo harku marka hore ee cadceedu saa u baxdo har markay doonaan dadkeenu habeenka har yidhaahdaan oo kaanamaa habeenkii inuu ka hadhay cadceeddi markay qarkaa ka soo baxdo ayuunbaad arkaysaa ha dheer dheeroo aad leedahayoo ilahay un xaalkiisa og yahay meshaa ku fiidhfiidhkaday aanaad arkaynba kaasi mar kastoo cadceeddu in yar koru kacdaba isna waa soo gaabanaya marba waa soo gaabanaya ilaa uu marka dambe gondaa ku soo baaba'o marka uu gondaa ku soo baaba'o wakhtiyada qaarkood xabad hadha lama arko sida maka iyo meelo lamid wakhtiyada qaarkood xabad hadha ma soo hadho cagtuu hoosgelaya eber buu noqonaya wakhtiyada qaarkoodna har yaroo kugu wareegsan oo qatar yar ah oo hareeraaba kaa xiga ama haddii cadceedu dhinac mar tahay jihadii ah iyo jihadaa midaan midnaba ahayna in yar qarkan u janjeedo xaggan xiga misan cadceeddu xaggay maraysa mooye xagga kale oo aan kii har galbeedkiina ahayn har subaxiina ahayn oo laba ka dhexeeya abaa soo baxaya harhkaa laba ka dhexeeya ah hadduu jiro istiwaa baa layaha waa dhanna ma jiri waa harkaa sugnaanshiyaha iyo qoraxdu markay gadiidka yooma yoomaa bartanka taagan tahay waa harkaa ama hareeraha kaa wada marayaba oo afarta dhinacba uu kaaga wareegaya ama dhinac buu kaa maraya ka mida dhinacyada haddii qoraxdu dhinac marayso ama maba jirayo eberba wey cagtuun gelaya waxbadba soo hadhi mayso intaba waa dhacdaa ka noocaasiya hadduu jiro dhillulistiwaa oo har markii hore ka soo hadhay oo aan kii galabka ee dee duhurka ka bilaabmayey ee dabeedna casar iyo umuuraha lagu tukanayana aan ahayn kii subaxiina aan ahayn hadduu jiray wixii aan intaa ka ahayn harhkaasi isagu xisaabtan ma laha e harhkaa marka layska dhaafo waxa weeye shay kastaba marka harhkiisu leekaado weli waxaa jooga wakhtiga duhurka wakhtigaa isleekaantu xitaa waa wakhtiga duhurka oo wakhti laba ka dhexeeyahay ma jiro oo faasil u noqonaya duhur iyo casar ma jiro calaa saxiix araajix cinda ahli lcilmi marka waxay noqonaysaa ilaa inta harhku ziyaadada bilaabay ilaa intuu ku leekaanayo adigaba ama shaygii aad meel ka taagtaba leekaanayo waxay noqonaysaa duhur waa jooga hadduuse in yaroo ziyaadaha ku darsado waynu arki doonaa casar bay noqonaysaa wawalu wakti lcashuri casarka awalka wakhtigiisu idaa shaara waa markuu noqdo dillu kulli shayin milahu ee wazaada uu ku darsamo milahudu casarka ma tirsana e ee wazaada uu ku darsamo adnaa ziyaada ziyaada inta u yarina ay ku korodho waa marka shaygii intuu shay kasta harhkiisa leekaaday wax yara ku darmeen marka harhkiisu intuu leegyahay xagga duhurkay weli jirtaa lakiin mar haddii wax ku darsamee waa casar waa casar mid kastaaba wakhtiyo badan buu leeyahay oo iminka dee haddii la kala gurayo waxaa laga yaabilaa markiiba in lagu yahdo duhurku wuxuu leeyahay masalan lix wakti buu leeyahay oo masalan lagu yahdo casarku isaguna ka badan baa buu leeyahay oo lix ama toddoba mid lahaan la siiyo waxaa dhici lahayd ka ugu yar in shan wakti la siiyo laakiin ma doonayno inaynu tafaasiil badan galno oo waktulfadiilaha wakhtiga ugu horeeya iyo waktulkhtiyaarka iyo waktuljawaazka iyo waktudaruuraha iyo waxbaa iska jir jira marka iminka inaynu sharax badan galno dooni mayno kitaabkii baa isku keen soo taagay dee dabeedna eri baynu doonayna kitaabka inuu naga socdaa baynu doonayna marka casharkiina waa inta ah waa markaa shay kasta inta harhkiisa leekaaday wax yari ku biirtay waakhiruhu waxaana ugu dambeeya waktulcasarka oo uu kusoo dhammaanaya urubu shamsi qoraxda dhiciddeeda mar haddii qoraxdu dhacdo casar wuxuu ku dhammaadaa qorax dhicis wa walu wakti lmaqrib maqribka wakhtigiisa bilowgiisu waa guruubu qursi shamsi qoraxda waxa weeyaan markaa saqafkeedan waa inuu dhaco oo qursigu macnaha dee waa haykalkan qoraxda waa inuu dhaco marka qoraxda marka qafiskeedaasi inuu dhaco ayaa noqonaysa marka ugu horeeya maqrib soo gelayo wa aakhiruhu waxaana u dambeeya cala almukhtaari sida la doortay wuxuu ku tusayaa in masalada khilaaf ku jiro oo weliba qowlkii jadiidka ee shiikhee dambe ee wakhtigu masar joogay uu markaa khilaafsan yahay masaladan maantao kale tan waxaa raajixa qowlka qadiimka qadiimka madhabka ayaa raajixa labada qowle imaamu shaafici ka horaa raajixo daliille oo daliilkiisu sugan yahay ka dambeba daliil waa loo daliishay lakiin daliilkiisu ma xoog badna cala almukhtaari sida la doortay waa guruubu shafaq alaxmar waa sagalka cas inuu dhaco marka xadiiska muslimka iyo keyrkiiba ayaa saa tusinaya wa waqtu lmaqrib maa lam yaqib shafaq waay maqribku waa inta aan shafaqu dhicin marka qowlkaasi baa xoog badan min xaysu daliil wa awalu waqti lcishaa cishaahana waktigiisa waxaa u horeeya guruubu shafaq alaxmar sagalka cas markuu dhaco haddii sagalkii casaa dhaco waktigii cishaha bilaabmay wa aakhiruhu waxa ugu dambeeya duluucu lfajri saadiq cinda almadhab waaga runtaahay markuu dilaaco sida saxiixa min xaysu daliil habeenka bartankiisa ugu dambeeya laakiin madhabku sidanay qabaan ee ku baraarug laakiin xadiiska naska ku ah masalada aan sinaba looga weydaaran karayn waxa weeye waa in la yidhaahdo habeenka bartankiisu ku dhammaanay dee labiyo tobnada mar kasta lama odhan karee marba waa uun waktiga uu bilaabmo waxa weeye habeenku hadduu lixdiga meelaha bilaabmay dee labiyo tobnaday noqonaysa marba waa uun adugu ama xaggan in yar ha ka mara ama xaggan in yar ha uga soo horeeya waa saad sheegta labiyo tobnada ku agtoodu wey iyadaybayay noqona hadday doontay waa agteyda maruu ka horeynaya mar kaleba waa dhacaysaa waaya wa aakhiruhu waxaa u dambeeya duluucu lfajri saadiq waaga runta ahi markuu dilaaco wa huwa isaguna almuntashiru waaga runta ahi waa ka u faafa cardan si ballada oo waagu laba waabaa jira mid waxaa la yihahdaa alfajru lkaadib waxa weeye waa waa beenaad waa waa been sheega ah kaanaba kaadibun inuu yahay beenaade oo macnaha waxbuu ku moodsiinayaa waa waa beeneed oo waa waa intuu meeshaa oogu ka dilaaco iftiin soo baxo ayuu kor u baxaya marka kaa kor u baxa ee la odhanayo ooggiisaw kaa oog bay yidhaahdaan dadkeennu oo kaanamaa dab la shiday oo kale dabku marka meel fog laga shido wuxuu bixiyaa kaah aanad dabkiina arkaynin misna oogtiisii iyo kaahiisii aad arkayso marka oog bay yidhaahdaan oog ooggii horey noogu kaceen ardilaalka waaya marka waxay noqonaysaa waa oogtaa kaa korub kacaya ka noocaasi ah ayaa waa beenaada kaasi waa caadiya maa waaga runta ahi wuu faafaya sagal casbu markiiba saa u gudbaya wuu faafaya isagu marka ka la sheegaya waa kaa runta ah hadiyo jeer reer miyiga aada u yaqaana innaga waa laga yaaba halkeenan dee laydharhkan iyo waxaan ina ku shidan iyo reer magaalnimo iyo waxbaad inay iska jiraan laakiin reer miyigu si fiican bay u garanayaan oo markay xitaa xoolaa aroorinayaan iyo dhaanka iyo waxay aadaan waar oogga hore hayno ahaato oogga hore ama ay guurayaan oogga hore aynu dhaqaajinayna mana tukanayaana waa ogyihiin markaa inaanu salaadi jirin hadhow maray meel dhexe sii socdaan ayaa kii runta aha dilaacaya markaasay tukanayaan markaa waaga runtaa buu kuu sheegaya wuxuu yii wahuwa isagu almuntashiru kafaafaya weeye cardan si ballad ah kaasaa waaga runtaa ah ka kale kor buu isu taagayaa kadana bisadxaan sida bahalka loo yaqaano yeygu dabada u taagoo kaleu isu taagaya wa awalu waqti subxi subaxa markaa awalkiisu waa duluucu lfajri saadiq haye waa kaa aynu la soo sheegnay wa aakhiruhu aakhirkiisuna waa duluucu shamsi waa in qoraxdu soo baxdo waagaa runtaahi markuu dilaaco ilaa inta qoraxdu soo baxayso waktigii subuxu waa joogaa waktigii subuxu waa joogaa waayahay ka gudubdhe wadaadow shantii waktiba waa iga haysaan faahfaahinuunba inadaan iga hayne oo dee faahfaahintan ogaan baan indhaa uga laabanaya marka waxa weeye waa iga haysaan mid kasta halkuu ka bilaabmayey iyo halkuu ku dhammaanayay marka halkaa uu ka bilaabmayo halkaa uu ku dhammaanayaabaa hadhow la iska sii kala guraya marka koobaad magacaasaa laya marka in yaroo waxoogaa leego intan oo masalan la weysaysta sanaysaan in la yeelo caynkan la yeelana magacan kalaa la yahaa marka hadhowna magacanba iyo isagunba hadhow laguu kala gurguri beriga dabe sharaxa laakiin iminka ka gudub wa afdalu lacmaali acmaal waxaa ugu fadli badan almubaadara in loo degdego bisalaati salaada fii awali waqtiha waqtigeeda u horeeya waktulfadiila waa waqtiga ku magacaabaan fuqahadu waktulfadiila waa waqtiga fadliga leh ee fadliga badan leh markaa salaada waktigeeda ugu horeeya in waxa weeye la tukado ta noocaasiya in loo degdego waa arrin aad iyo aada u muhima oo waktulfadiilah lagu dadaalo waktulfadiilahana dee aada baa loo ilaashadaa allaahuma ilaa toddobiyo labaatan mas'alo ayay ka soo reebaan toddobiyo labaatankana waxaa ka mid a tanuu iminka inuu sheegi doono marka aduu toddobiyo labaatan mas'alo laga reebaa lakin iminka waxba idiin tixi maaye tanuun ka qaado amadaan mid iyo laba ku darana dhib maayo markuu intaa inoo sheegay yidhi waxaa dee sunnadu tahay oo acmaalna ugu fiican salaada fii awali waqtiha waayo nebiga markii la weydiiyey asalaatu calaa waqtiha buu tilmaamay salaada waqtigeeda la tukado markii la weydiiyey afdal lacmaal waaya marka taasi baa ugu fiican buu yidhi markuu intaa inoo sheegay ayuu rabaa maranaan awalka la tukanayn inuu inoo sheego markaasuu yi waa yusanu waxaase la sunneeyaa alibraadu qaboojin biduhri duhr la qaboojiyo waa toddobiy labaatanka masale ka mid tahay fii shiddati alxari kulaylka darnaantiisii in duhurka la qaboojiyo oo dib loo dhigo macnaha awal waqtigii la tukan maayo dib baa loo dhigay waa la qaboojinaya fii shiddati alxari kulaylka darnaantiisii oo fii qodarin ku sugan gobol oo xaarin kulul gobol kulula ahna gobol xeebeedna ku sugan meel kastoo kulaylkeeda maaha e waa fii qodarin xaarin gobol kulayle ah waa xeeb iyo wax la mid ah liman mid baana markaa loo sunneeyaa ibraadka midkaasiyoo yusallii tukanaya jamaacatan jamaaca ku tukanaya fii masjidin masaajidna ku tukanaya masaajidkaasiyoo weliba baciidin fog waxa uu inagu yidhi ma inagu yidhi salaada awal waqtiha in la tukadaabaa fadiilo badan leh ma inoo tilmaamay waxbuu ka soo riibaya toddobiy labatankii masale aan kuu sheegayay buu mid ka mida kuu sheegay wuxuu kugu yidhi laakiin waxaad ogaanaysaa awal waqtiha aan ku idhaahdee waxaa jirta mar awal waqtiga aan la tukanayn ee salaada dib loo dhigayo oo waa goorma waa markay salaad duhur tahay salaadu waa duhur salaadaa kale maaha gobolkaad joogtaana waa gobol kulayle ah oo gobol xeebeed ah oo dabsaa lagu saarayo gurigaagiina ku tukan maysidee waxa weeyaan jamac baad qabanaysaa inta aad sii socotana hadhayo waxba male bacadkaa ku dhibaya masaajidkina waa kaa durugsan yaha oo in yaroo lagu odhanayo oo maxaa ka macnaade inta yar ka tallaabo hanfigeeda waxaa kaa quseeya orad masaajidka u tukana maaha inta horad dhalandhooleysaa markaasoo kale inaad iska yara qaboojiso sida adilada ku timi ayaa saxa oo salaada dib loo dhigo salaada dib loo dhigo waayo wuxuu tilmaamay nebigu sala allahu alayh wasalam faina shiddat alxari min fayxi jahannam waa uumiga iyo markaa holaca jahannamo weeye iyo kaaheda qulaylka darnaantiisu waa uumigii jahanamo weeye marka inaad iska yara qaboojisaa fiican cinda almadhabna shuruudaasaa loo dhigaa haddaanad jamac ku tukanayn waxba iska qaboojin maysid oo gurigaaga aad ku tukanayso haddii jamacu waxa weeye masaajkiisu dhow yahay ma jirto ibraad haddii jidka dhexaad sii marayso masalan hadh leeyahay ma jiro ibraad masalan haddaanad jamacba raadsanaynin adigu umuuraha haddii la waayo ibraad ma jiro qoraxdana waxaa u daabida waa maa yata'aaharu saaxibuhu bishamsi bayaan waa wuxuu ku raadoobayo saaxiibkiisu qoraxda haddaad dallad weyn iska seeto dee waa sheeko kale waxba qaboojin mayse laakiin hadday ku dhibayso dee xaraj diinta alla inagagama dhigin iska dah iska qabooji marka masaladaas uu inooga tilmaamay masaa'ilka laga soo reebo qaacidadaa guud haddii laga sii tegi waayo laba kaliya meelaha aynu ku darnana waxaa ka mid a qofkii ay dhibaysay masalan maxaa la yidhaahdaa kaadida iyo saxarada iyo waa ka mid kii ay dhibaysay oo isaguna hawsha waa iska yara dibdhigayaa intuu hawlihiisa soo gudanayo waa la mid waxaa la mida qofkii masalan jamac filayey iyo wax la mida jumco iyo wax buu filaya awalol wakti bay soo gashay laakiin hadda masala madhabkii shaaficiyana muxuu ahaa salaada in afartan qof jumcadu ka ansaxayso oo degaana oo kuwa guuraya aan ahayn markaa salaaduna ay ku waajibayso dadkii nooca ahae shuruuda noocaa iyo kuwa la midkaa loo dhigi jiray ayaa duhurkii bay gaadhay jumcada iyadoo aan jamacina joogin soddon baa ku fadhidaan waar dadkii kale meeye majidooda laakiin waxaad filaysaa qolaa halkan qabatay oo mar dhaweed beertoodii qabatay iyo ciidan waxba aad sugaysaa mar dhow imanaya de taasoo kale waa la dibdhigaya awal waktigaa lama tukanayo waxba horta hal saacoo kale aan iska sugna wey ama nus saaca dambe bal ciidanku ha inoo soo batee marka haddaad jumco rajaynayso iyo inaad iska sii tukato maaha waa inaad u kaadisaa oo taada jumcaynu rajaynayna maxaa duhur inagu wata adigu toddobiya labaatan masalo weeyaan hadda ma rabo inaan dhex gala qofkii masalan hurdadu haystaa ka mid ahaa ee hurdadu ka qaalib noqotay waktigana muwasaxyo salaada xilligeedii dheer yahay oo inaad aragtaa wada rukoocaysa dee in yar intaad saacadda ku buuxsato ama mid taayada kici in yar yaro gembi horta hal uso saace seexo ama wax hadho waad salaadda ukacdee salaaddii oo joogtaad iska yaro seexanaysa waa lagu ogoliyey duhurkii bay gaadhay waanad luloonaysaa marba indhahu masaaleeda waana waktigana waa waasoco duhurkii laba saac iyo dheeraadda waa joogay in yaraan seexane bal anagoo nashaad qabnaan soo kacne anaatan duhurka tukane waxba dhib ma jiro adigu ilaa toddobiya labaatan masalo wey wuxuu yidhi waman akhara salaa qofka salaada dibdhiga xataa waqaca bacduhaa ilamaa qaybteed dhacayso khaarijal wakti waktiga debadiisa ay dhacayso bikayri cudurin cudurdaar la-aanna ku dibdhiga oo sidaa u yeela ilamaa salaadii qayb uu dibadda waktigii uga saaray cashaa kaasi waa caasinimo sameeyey isyaan buu leeyi waana aaim wey wuxuu yidhi qofka salaada dibdhiga ilamaa uu wakti ilamaa uu salaadii qayb ka mida dibadda u baxdo oo salaada goormaa lagu ogolaya inaad dibdhigi karto khalad kastaba galo ama ama saxnowba oo salaada inta waktigeeda si fiican looga gudan karayo ayaa waajibkugu ah horuu inoo soo yidhi waa min alkabaa'ir in laga dibdhiga marka wakti salaada si fiican ugu filan iyo markaa hadday dahaarada la shardinayo qofkii masalan maxaa la yidhaahdaa saaxibu daruuraha uu yahayna macalweysadeeda iyo hawsheedabana ku filan haddaanad saaxibu daruuraha ina iska caafimaad qabtona ile horead isaga weysaysan kartaaye waktiga salaada uun inta ku filan salaada oo qura uun inta ku filan haddaad wax ka yar reebto dee aasin baa tahay oo salaaddii dhammayda casar baad dib dhigtay ilamaa qoraxdiiba ay ka hadhay in laba ragcadood laga tukadaa dee taasi waana salaatu lmunaafiqiin oo salaad caadiya maa afar aad qublaysaabaad doonaysa inaad ka gaadhsiiso oo aan noocayeyiba la garanay salaadiina dee waktiga kuma filla dee marka aasin baa tahay ijmaaca si sababaad u dib waayo salaaddu wakti bay lahayd ina salaata kaanat cala lmuminina kitaaban mawquuta waa waajib waktigaysan marka ma dibdhigi kartid marka haddaad dib dhigto heer qaybina waktiga gudihiisii dhacdo qaybna waktiga dibadiisa dhacdo asaanay cudurdaar lahayn hadday cudurdaar leedahay dhib ma jiro waabad seexatay xilligaasaad kacday ama waad ilowday dee taasi dembi ma jiro intaad ka soo gaadhay unbaa tukan inta kalena dibadday u bixi salaadoo dhanina haddaad hal ragcad soo gaadhay adaabay wada noqonaysaa dhib ma jiro haddaad cudurdaar leedahay lakin haddaanad cudurdaar lahayn ee aada barheer sidan u samaysay laa shaka inaad aaim tahay intuu inoo sheegay inta waman lam yaclam waktahaa qofkii aan waktigeeda garanayn ilaa waktigu wuxuu ka mid yahay shuruudaha salaada marka qofkii waktigeedii aan garanayn oo maxaa helay hadduu doono jeel buu ku jiraa saacadna laguma siinin jeel dhulka gudihiisaabaa lagu geliyey markaasaa saacadihi iyo wixii baana lagaa ururiyey hadalba ma jiro wartalo waa xilli ma saad joogto ma hortalo iminka waa xilli ma waar iminka xilli may maraysa saacad ma haysatid qof kula hadlaya ma jiro masalan waad garan weyd maxaa la samaynayaa ka iyo kuwii la midaya maxay samaynayaan wajaba calayhi an yajtahida fii macrifati dukhuulihi bidiraasatin aw xirfatin waxaa waajib noqonaya inuu ku ijtihaado waktigii salaada soo gelisteeda inuu ku ijtihaado garashadeeda wajaba calayhi korkiisa waxaa ku waajibaya an yajtahida inuu ijtihaado oo ku dadaalo fii macrifati garashada uu garanayo dukhuulihi soo gelistiisa waktiga oo muxuu ku garanaya bidiraasatin wax dhigis aw xirfatin ama shaqo iyo digriyo wax la mid ah ayuu marba waktiga ku kala xadidaya oo odhanaya markaan shan jus akriyo ama intaasoo jus akriyo ayaa salaada duhur soo geli jirtay ama salaada casar iyo duhurka waxaa udhexayn jirtay markaan manhaajka intaa ka saaro marka masaladii maanta ila waxba ma arka eh laakiin kolley imanka waxaan dhigtay baabul hebeli iyo baab hebel kale iyo intaasaan akriyayo shaki male waktiga soo geli marka waa uu ijtihaadaya waayo sideedaba dee waktiga waxyaabo badan baa lagu gartaa waxaa ka mid a yaqiin inaad adigu eegtaba waxaa ka mid a inaad ku ogaato in qof lagu kalsoon yahay kuu sheego aduu awoodi karaya inaad eegto ayaad oonaysaa hebelow qoraxdii ma dhacday adigu gudahaad iska fadhida markaasuu ku suga aniga haa way dhacday way dhacday way dhacdee iska aafur ama tuko ama waka waa caadi waxaa la mida aadaanka qofka muslimka ee lagu ogyahay waktiga inuu ilaalinayo iyo masalan saacadahan iyo waxyaabahan umuurahaasina waa la mid oo iyaguna waa darajo kale oo saddexaadoo wax lagu ogaado ijtihaadkanuu sheegayaana waa ka mid waxyaabaha wax lagu ogaado oo inaad qof adigii wax ma aragtid qof kuu warramayana ma haysatid saacado iyo waxna ma haysid saddexdaa qodob midna ma haysid maxaad samaynaysaa ijtihaad waa dadaalaysaa inaad ka hormartana waa suure inaad ka dib martana waa suure jeel baad iskaga jirtaa dhulka hoostiisa maxaad garanaysaa meelaad cadceed ka aragtaaba ma jirto oo meel aad haatan daaqad yar ka iftiinsato istaaytalo cadceedi ma joogto ma jirto waxa weeye waad ijtihaadaysaa soontii iyo salaadii iyo wixii o dhan waad u ijtihaadaysaa waman faatahu fardun qofkii farad ka tago bikayri cudrin cudurdaar la'aanna kaga tago wajaba calayhi waxaa ku waajibaya qadaa'uhu cala alfawr inuu deg deg u qalleeyo qadaa'uhu qallayntiisa ayaa ku waajibaysa cala alfawr wuxuu leeyahy qofkii hadduu salaadii masalan badrheedh uu u tegsiiyey oo hurdana kuma dhicin nisiyaan kuma dhicin waxa weeye ogaan buu xilligeedii uga saaray xaaladda noocaasiya maxaa dhacaysaa waxaa dhacayaa wuu soo qallaynaya ka dhici mayso badheer baan uga tegay salaadda ka ridi mayso waa soo qallaynaya madhabku waa sidaa qolooyin hadha uu wax kale ku odhan doonaa waad arki doontaa oo ku odhanaya la qallayn maayo mar haddii badheer looga tegay laakiin madhabku waa sidaa weliba qallayntiina waa deg deg buu yidhi halkan oo kale la ysku qaban maayo haddii la qallaynayo un inay deg deg tahay laakiin waxaa la ysku qabanayaa cagsigeeda masalada oo ay odhanayaan hadday cudurdaar leedahay waxoogaa baad dibdhigi kartaa ahlulcilmiga in badanoo kalena odhanayaan maya shaaficiyo ay ka daaya taa lama dibdhigi kare laakiin tanoo kale qolo kastaaba waa waa deg deg wey ciddii qalli qabtay waa deg deg laakiin hadday cudurdaar leedahay ma iska dibdhigan kartaa salaadii subaxoo hadhow ma iska tukan kartaa hadday cudurdaar lahayd iyagu haabay leeyihin haabay leeyihin xilin waad iska dibdhigan kartaa hadhow waad iska tukan kartaa mar hadday kaa tagtay ahlulcilmiga in badanoo kalena waxay leeyihin maya mid la dibdhigi maayo salaad kasta marka la xasuusto ama hurdada laga kaco markaasunbaa waktigeediia lama dibdhigi karo markiiba wanaa tukataa waayahay ka gudub wa taxrumu salaatu salaadii xaaraam weeye wadaado fii khamsati awqaatin shan jeer saddexna waxay ku tacalluqaysaa waktiga lafahaantiisa oo wuxuu waa saddex waktiye saddexna waktigay ku tacalluqaysaa axkaamtu labana waxay ku tacalluqaysaa ficilka salaada in la tukadiyo inaan la tukado lakin waa saddex wakti un wataxrumu waxaa xaaraama asalaatu salaad baa xaaraama salaada la sheegayaana waa sunnadii mulaqa ahayd waa sunnadii mulaqa ahayd iyo salaadii ogaan loogu beegay iyo salaadii ogaan loogu beegay labadaa weji bay noqonaysaa oo sunnadii aan wakti go-an lahayn ee iska mulaqa ahayd sababay leedahay wax kaleeto aan jira iska mulaqa ahayd oo sabab gaara iyo wakti gaara midnaba aan lahayn lama ogolo awqaadan in la tukado salaadaad ogaan ugu beegtay sida salaad qalle ah ama janaazo waa lagu ogolyahay mogta waktiyadan inaad tukato sababay leeyihin lakiin inaad ogaan ugu beegtaa baa lagaa diidaya waayo qof diinta islaamka ku talaacubaya baad noqonaysa haddaad hadha imanka laguyaa war maydka ma ku tukana ta u yara kaadiya horta ha gaadha xilligaas ma ansaxayso abadan waa lagaa diidaya markaa waayo mutalaacibun fi diin baa ta arrin aada u foolxunna bay keensanaysa waayo nebi maxamed baa ku yihi sal alla alay waslam waqtigaan ha tukanin haddii cudurdaar aad lahaydoo ama markaa xasuusatay ama meydka markaa lagu keenay waa lagaa yeelaya waa tahay dee anu maanaa soo doontay hadda ii keenin waa sax markaa sababay leeda ku tuko laakiin inaad ogaan ugu beegto lagaa yeeli maayo marka wuxuu yidhi wataxrumu waxaa xaaraama asalaatu salaad baa xaaraama fii khamsati awqaatin shan jeer fii khamsati awqaatin cinda duluuci shamsi markay qoraxdu soo baxayso xataa tartafica ilamaa ay ka kor noqonayso kadra rumxin waran carbeed in laeg macnaa nin joogii in laeg qoraxdu markay soo baxayso ilaa shaydaankiisa labadiisa gees bay ka soo dhex baxdaaye markaasoo kalena waxaa u sujuuda kuwa caabuda qoraxda sida xadiiskii camr ibn cabaasa ku yimi maadaamay kuwaasi u sujuudayaan tashabuhaa la diidaya adigu adoo ilaahay dartii u sujuudaya kaasina u sujuudayo qoraxda waxaa la diidayaa muwaafaqadaa guuda idinka dhaxaysa man tashabaha biqowmin fahuwa minhum tashabuhii bay nooc ka gelaysaa ha ku beegin waktiga gaaladu sujuudayso taada ha la eegan hadday dar alla ugu beeganto waxba dhib ma jiro laakiin toos ha ugu beegan adigu hala doonan hala doonan wa cinda alistiwaa markay gadiidka tahayna salaadii xaaraam weeye fii kayri yowmi اljumuca maalinta jumce wixii aan ka ahayn xataa tazuula ilaa ay duhurka wareegeyso ka zuulayso ilaa ay duhurka gaadhayso maalinta masalan jumcada wixii aan ka ahayn maalinta jumcada wixii aan ka ahayn lama ogolo xilliga istiwaaga in la tukado oo waa lagaa diidayaa xilligaa iyadaa in la tukado lakiin maalinta jumcada inaad iska sunno falato xilligaa bacdu ahlilcilmina dee salaadaaba joogta bay leeyihin madaahibtu kale qaarkoodne lakiin cinda shaaficiya sunna falasho waa lasaga kaa ogolaya maalinta jumcada xataa tazuul wa cinda alisfiraar waxa weeye waktiga qoraxdu ay casuusowdo casuus noqoto casaan oo kale ay xigto midabkan bowrabowroga casaanka ah casuusta ay noqoto iyadana xilligaa qoraxdu ay sii dhacaysa ee casuustaee midabada bixisana waktigaana in la tukado lama ogola xataa taqruba ilama ay ka dhacayso waaya markaa saddexdii wakti aan kuu sheegay waa saddexdaa waktiyadii maxay noqdeen salaada waxaan leeyahay qoraxdu markay soo baxayso iyo markay sii dhacayso iyo markay bartanka taagantahy waa saddexdaa jeer mogta awqaaddu waa saddexdaa laakiin waxaa raacaya waktiyo kale oo laba ahoo waktiyadan ka yara horeeyooo laakiin iyagu ku xidhan salaad samaynteed ku xidhan salaad samaynteed ku xidhan wa bacda salaati subxi salaada subax dabadeedna lama tukado sideedaba ila sunnadeeduna way ka horeysaa xataa tadluca shamsu ilaa qoraxdu ka soo baxayso halkaana sunno mudlaq ahi kuma jirto oo mar haddaad labadii ragcadood ee subaxa tukatay sunnadii ka horreysay salaadii subax ee labada ragcadood ahaydna tukatay salaad dambe kuma soo gelin ka joog salaad aan sabab lahayn hadday sababse leedahay sida qof dhintay baa laguu keenay isaad ku tukanaysaa waxa weye masaajid baad soo gashay mise taxiitulmasjidkii tukanaysaa haddii umuuro noocaasa jiraan cidi kuu diidi mayso salaada lagugu lahaa baad xasuusatay masead qalaynaysaa laakiin sunne mutlaq ah oo iska madax bannaan lagaa yeeli maayo awqaadda nahyiga inaad ogaan ugu beegto salaadana lagaa yeeli maayo labadaa midna lagaa yeeli maayo wa bacda salaati alcasri salaada casar dabadeed markaad tukatayna salaad lagaa yeeli maayo xataa taqruba ilaa ay ka dhacayso markuu sidaa ina yidhi buu wuxuu yidhi walaa yaxrumu fiiha awqaadda xaaraan maaha walaa yaxrumu xaaraan maa fiiha ay fii hadihi alawqaat maa lahu sababun fi lxaal aw qablahu de wixii sabab leh hadda waxba qablahu inaan la yidhahda looma baahno fi lxaalidana ayna kaga wada filan maa lahu sababun wixii sabab leh fi lxaali hadda sababkaasi qad yakuunu sababan muqaarinan waxay noqon kartaa sabab hadda la xidhiidha salaada waxay kaloo noqon kartaa sabab ka horeeya laakiin sabab ka dambeeya lagaa yeeli maayo sabab ka dambeeya hadday leedahay sida istikaaradii oo kale iyo lagaa yeeli maayo waaya walaa yaxrumu xaaraan maaha fiiha fii hadi alawqaat maa lahu sababun salaad wixii sabab leh fi lxaali hadda leh sababkaasi mid ama iminka jooga ha noqdo sida markay qoraxdii madoobaatayba iyadoo sii dhacaysa bay kuguma madoobaatay waa sabab muqaarin oo hadda la xidhiidhsaday waa u joojin maysa waa tukanaysa salaatulkusuufki hadal ma jiro ama waxa weeye dayaxioo halkaa taagan oo qoraxdiina masalan ay salaadii subax dabadeedii ay tahay iyo waxyaaba la mid ah oo welina awooddiisi ay joogto inkastoo maalintii isaga inta badan cinda almadhabiya aan loola iman madoobaadkiisa wax salaada ayay dhacday inuu madoobaaday dee waad la imanaysa marka haddii salaadii kusuufku dhaco oo qoraxdii madoobaato ama dayaxa madoobaado awqaada dee hadal ma jiro haddaad masaajid soo gasho awqaada hadal ma jiro waa tukanaysaa haddii janaase laguu keeno waa tukanaysaa haddii qale lagugu lahaad xasuu hadday salaadu sabab leedahay horeysa ama hadda joogta waad la imanaysaa laakiin waxaa lagaa diidayaa salaadaan sababba lahayn iyo mid sababkeedu dambeeyo oo sababkeedii weli lama gaadhin waa shay soo socda sida istikaaradii o kale wax soo soxa dambaad u istikaaraysanaysa de haddaad u istikaaraysanayso horta cadceedu ha wada dhacdayso xagaad ku hordaysa markay dhacdo istikaarayso duuna ragcati iyo istikaara labadii ragcadood istikaarada maya buuy oo ma odhan kartid sababkaa horeeyo oo hawsha horaan usoo wadayo ama caynkaasaan istia ama guur baan u istikaaraysanay ama waxaasa lagaa yeeli maayo warkaadii baa lagu odhaya awqaadda nahyiga ka dah waaya inaga nidhi sababkana waa inaanad ogaan ugu beegin baa shardi ah wayaxrumu waxa xaaraama ibtidaau salaati salaadii in la bilaabo iyana waa xaaraam bacda sucuudi اlkhadiibi khadiibku markuu fuulay fi ljumucati jumcadii uu fuulay cala lmimbari mimbarka korkiisa maalinta jumce marka khadiibku mimbarka u baxo in salaad la bilaabaa waa shay xaaraama hayra taxiya wixii aan taxiyatulmasjid ka ahayn taxiyatulmasjid wixii aan ka ahayn haddaad markaa soo gashay waa lagu ogolaya inaad taxiyatulmasjid tukato weliba adoo khafiifinaya saa nebigaba ka sugan sala allahu alay wasalam laakiin lagaa yeeli maayo hadoo hore isaga sii fadhiyey marka khadiibkii mimbarka fuulay inaad iska kacdo oo aadna iska sunaysato sida odayaasha qaarkood yeelaan wax saxa maa xaaraam wey xataa waa karaaha kumuu odhan xaaraam weeye buu ku yidhi waayo waxaa waajib kugu a istimaacu lkhudba ilow maanu bilaabin wuu u diyaargaraysan yahay wasiiladeediibuu ku jiraa alwasaa'ilna laha axkaamu lmaqaasid hadalkiiba hadda la sugaya marka mar hadduu u diyaargaroobo mimbarkii ku fadhiistay kadaa kaa daadhe waaya wadaadow ka gudub faslun fii man tajibu asalaatu calayh waxaan rabaa inaan socodsiiyo ila socda fasl wuxuu yahay ciddii salaaddu ku waajibaysay tajibu asalaatu calaa kulli muslimin salaaddu waxay ku waajibaysaa qof kastoo muslim ah labiyo dhadigkuu doonaba ha noqdee baaliqin qaangaadha caaqilin miyir qaba daahirin oo daahir ah oo hadduu gabadh yahay xayd iyo nifaas ka daahira cidda noocaasiya buu ku waajibaysaa salaadu waa cidda shuruuddaa laga helo wixii intaa ka soo hadhay ku waajibi mayso haddaba masale kaleu rabaa inuu kugu baraarujiyo mid aanay ku waajibayn cid kale ay wax ku waajibayaan wuxuu yidhi wayajibu waxa waajibaya calal weliyi weliga korkiisa waxa ku waajibaya an ya'mura inuu amro ashabiya ka yar inan ka yar bihaa salaadii inuu amro lisabci siniin toddoba sano inuu ku amro oo wayadribahu uu ku dhangadeeyo calaa tarkihaa ka tegitaankeedana uu ku garaaco licashrin toban washabiyatu inantii yaraydna ka shabiy bay kula mid tahay halkanna wuxuu rabaa inuu kuu sheego war hortu qofkii salaadda ku waajibaysay isaga waa kaa oo maxay noqotay baaliq caaqila baa mukalaf markiisa hore ba la yahdaa baaliq caaqila waa mukalaf muslimnimadana ku dar oo waxa weeye shardul adaagii maadaamay tahay oo haddanka gudanaya isaga uu yahay ku dar daahirin waa khaalin min alxaydi wanifaas intaa markaad ii hayse aad garato qofkii ku waajibtay waxaa jira qof aan salaada ku waajibin laakiin qof kale inuu amraa ay waajib ku tahay weligii bay ku waajibaysaa amarkaas ilmaha yari mukalaf maaha salaadiisuna waajib maaha laakiin aday kugu waajibaysaa inaad amarto muruu awlaadakum bisalaat hum abnaau sabci amarkaa nebigu ku siiyey sala allahu alayh wasalam ee uu kugu yidhi amar haddaad amri weydo aahin baa tahay ilmahaaga yar waa inaad fartaa aabbo khayr qabe salaada tuko ka yarow salaada tuko ama ta yarey salaada tuko waa inaad amartaa laakiin inaad taahid wuxuun cuna oo wuxuun cabba dee taasi arrin saxa maaha waa inaad salaadana amartaa umuuro kaloo waajibayana wuu kuu sheegi doonaa weliba hadday toban jir gaadhaanna waxaaba dhici karta inay qaan gaadheen waayo xilligii qaangaadhkay sigaya sagaal jirka iyo markay doonaan umuuraha waa ku helaan xaydka iyo wixii la mid a mar hadday toban jir gaadheenna sheekadu waa inay isu gudubtaa waxaa weye in la ciqaabo oo la yahda tuka baa nugu nagu soo jeedina weydaa balaqa shabiyu ilmi yara hadduu gaadho weydaa balaqa shabiyu dhe ilmi yara hadduu qaan gaadho hadduu qaan gaadho aw dahurat alxaa'idu ama tii caadada qabtay ay daahirowdo aw inufasa ama tii nufasaaga ahayd aw inufasaa ama tii nifaaska wadatay ay daahirowdo aw afaaqa almajnuunu waa kuwii hore didkoodii moogtay kuwii ka soo horjeeday weeyaan ama kii waa laaba miyirsado ila caqli baa la shardiyeyey marka caqligana waxaa ka soo horjeeda junuunkii uu kiibaaba miyirsadayba qabla khuruujil wakti waktigii intaanu bixin ka hor buu miyirsaday ama xaydka ka go'ay ama nifaaska ka go'ay ama ilmi yaraa qaan gaadhay biqadri takbiiratin qadar takbiirat lixraam ku filan qadar takbiirat lixraam allahu akbar ku filan hadduu qof caafimaad qaba yahay ayuu qaan gaadhay waayahay wajaba waxaa waajibaya qadaa'u tilka salaa salaadda iyada ah inuu qalleeyaabaa waajibaysa salaadda wuu soo qallaynaya wayajibu waxaa waajibaya aydan noqoday cinda almadhab qadaa'u lfardi faradkiina inuu soo qalleeyo alladii faradkaasi oo qablahaa ka horreeyey ida kaana duhran waa hadduu duhr yahay aw maqriban ama maqrib yahay waktigan uu ragcadda ka soo gaadhay hadday cisho tahay ama casar tahay salaadii ka horreysay ee duhurkana ha ku daro ama tii ka horreysay ee maqribka ha ku daro maxaa yeelay waa laba salaadood oo la jamciyo marka waktigani waa wakti daruuriheedii wey iyo waktulcudrigeedii wey mar hadday sidaa tahay cinda almadhab waa la jamcinaya aduu ahlulcilmigu waa masale isku haystaan lakiin madhabku waa sidaa wey marka hadduu intaa ka soo gaadho wuu tukan waidaa dakhala alwaktu wuxuu rabaa labadii qarb uu axkaamtii ku kala duwayaa ee la soco marka cudurdaarkii salaada kuu diiday kaa zuulo iyada oo qadru takbiirati lixraam hadhay salaaddaa waa lagugu leeyahay buy iyo weliba tii ka horreeyey haddii lala jamcin jiro haddii se awalul salaa ama awalul wakti cudurdaarku kugu dhaco waktiga intan wuu ka waasicinaya ee la soco waidaa waidaa dakhala alwaqtu waktigii hadduu soo galo haye oo wamadaa uu tago qadru maa yu'addaa fiihi fardu qadar laga guto faradka waidaa dakhala alwaqtu waktigii hadduu soo galo oo wamadaa uu tago qadru maa yu'addaa fiihi lfardu qadar faradka laga guto uma intaa kadibna xaadat ilmara gabadhii baa xayday aw nufisat ama nifaas baa ku dhacay aw junna ama waaba waashay qabla salaa wajaba qadaau tilka salaa salaaddaa inuu soo qalleeyo abaa waajib ku ah salaaddaa inuu soo qalleeyo ayaa waajib ku ah halkana masale kalu kuu tilmaamayaado iyada qadar laga tukan karaa buu shardiyey qadru takbiirat alixraam ma odhan wuxuu yidhi salaadii baa kuu soo gashay adoo caadiya salaadana maxaa kuu bannaanaa dee inaad dib u dhigan karto ile waktiga gudihiisa dee ile ka saari maysidi adoo isle aada isaga sharaabtid ayaaba qofkii dhiishka dhaqaaqe waaba waasha ama inantiiba xayd baa ku dhacay intay lahayd raashinya waxbaan soo dhiibdhiibaya ee meelaha iska marmaraysa ayaabuu ku dhuftayba wakti la tukadaana tagta ama nifaas baa ku dhacay ama umuuraha adigu cudurdaaradaasa ku dhacay maxaa la yeelayaa hadhow marka cudurdaarkaasi ka zuulo ama waalidaa ka soo miirsado salaadii berigii la kaalay baa la odhanaya salaad labaad iyada lagu dari maayo waa taasoo kula weliba qofka caafimaad qababaa qatar kan loo shardinayaayo qofku haddii uu yahay saaxibu daruura qofkii kaadidu iska soconaysay iyo waxyaabaa la midka ah qadar salaada laga tokado lagana dahaaro qaata baa lagu daraya laakiin kan lagu dari maayo ka caafimaadka qabaa isaga salaadii weysadiisu way horeyn kartaa mogta hadduu doono hadda marigu weyse aqabin mar hadduu qadar laga tukan karaa waktigiisii tegey waxaynu odhanaynaa soo qalle qadar salaada laga tukan karay laakiin ka saaxibu daruuraa ah waxaynu ku daraynaa wakti salaada laga tukan karo lagana daahirsan karo waayo isaga dahaaradiisa maxaa shardi ah waktiga awalkeeda in la rido ama waktiga gudihiisa oo hadduu yahdo haddeeraan daahirsaday ama weyse qabay waxaynu odhanaynaa ma tukan kartid maadaamaynu inagu shardigaa kalena raacinay isaga waxa shardi ah wakti uu tukanna karo dahaarana qaadan karo ila saaxibu daruuru ahaay waaya wajaba waxaa waajibaya qadaau tilka salaa salaada iyada in la qaleeyaabaa waajibaya buu yii salaad kale lagu dari maayo oo tii hore waa kiilaa waxba lagu daraya wayajibu waxaa waajibaya cala alaabaa'i aabbayaashii waxa ku waajiba iyo walummahaati hooyooyinkii waxa ku waajiba iyo wa sayidilcabiidi addoommada sayidkoodii waxa ku waajiba tacliimu awlaadihim awlaaddoodii inay baraan ashiqaar ee yaryaraa iyo wa cabiidihim addoommadoodii inay baraan maa yajibu calayhim wixii ku waajibay korkooda bacda buluuqihim markay qaan gaadheen dabadooda wixii ku waajibay inay baraan baa waajib ku ah oo min aahaarati ahaaro qaadashadii ah wasalaati iyo wasiyaami ah salaadii iyo soomtii iyo wayri dalik ilmahaaga yar ama qofka kale alla mas-uulkaaga dhigay sida addoommihii oo kale markay qaan gaadhaan waajib waxa kugu ah masalan inaad barto wixii ay ku waajibayey ee diintoodani ay ku waajibisay hadday tahay dahaaro qaadashadii soomtii salaadii umuurii la midkaa wa yucarifuhum wuxuu kaloo barayaa taxriima zina waa waxyaabihii kale iyagana daruuriyaadka ah diinta markiiba si yar lagu baranayey ee lagu fahmayey taxriima zina zinada xaaraam noqodkeedii iyo waliwaad iyo inamadu inay is-isticmaalaan xaaraam noqodkoodii iyo wasariqati tuugada xaaraam noqodkeedii iyo wa shurbi alkhamri iyo walmuskiri khamriga iyo wixii wax sakhraamiyaba inay afkooda u dhoweeyaan xaaraam noqodkeedii ayuu ogeysiinaya odhanaya iska ilaaliya waxaasi diinteenna waa mamnuuc waa wax marka aada u xun ha u dhowaan iyo wa taxriim alkadib beenta xaaraam noqodkeedii buu baraya odhanaya runta ii sheeg iska ilaali beenta markaad runta ii sheegto waa iska heshiinayna aniguna yaanan markiiba burhka iska soo qaadanayna waa iska heshiin karaynaa wataxriim alkadib qaliilihi iyo wakaiirihi inteedisa yar iyo inta badanba wuxuu odhanayaa beenta tawaaweyn baa xaaraama maaha eh mid kastaa waa xaaraame iska ilaali beenta isgaadhsiintu waa xalaal macnaheedu sax ma aha eh mobilka markaad ku hadlaysa beenta iska dah oo baalkaasi beentiibuu fududaydiyey moogta markuu soo socda meelaan dhaweyn muxuu kugu odhanaya waa aniga kula taagan aguu kula taagan yahay isaga carriba soole isagoo kula fadhiyo kula shaahayo buu ku odhanaya waa anigaa soo baxay jidkaan kusoo jiraa waar kuma jirtid oo adigaa shaahaya weliba shaahay kuu yaalay kada dadka beenta waxaan oo dhan baad baraysa waxaad leedahay beenta afkaaga ka dhow in yar iyo in badanba is- ha baran iska dhaaf ilmi yaraax baad u sheegaysaa walghiiba xantii baad u sheegaysaa waxaad odhanaysaa wa dikruka akhaaka bimaa yakrah qofka walaalkaaya wuxuu diidaya haba kula jooga inaad ku sheegtaa waa xane ka daa kada dadka ha dhibin oo hadalka ha ku dhibin wanamiimati isku dirki oo waa naqlu lkalaam cala wajhi alifsaad walfitna hadalkii qaab fitno iyo isku dira inaad u naqliso maantaba run baan sheegay dee runta yaa ku yidhi sheeg baad odhanaysa dadka hadal isku dhufan kara ha ku odhan ka daa run kasta ha noqoto hebel baa hadeer ku yidhi waa sidaa ha u ha u kala sheegin ka daa iyo washabe dalik umuuraha iyo wixii shabahaba waad u cadaynaysa waad baraysa wa yucalimuhum wuxuu barayaa anahum iyagu bilbuluuqi qaangaadhka yadkhuluuna fi takliif takliifka inay gelayaan oo xeer heerkii alla la xisaabtamayey ee waxa weeyaan wax lagu waajibiye hadhow xisaabtoodii meel lagu qorayo dunuubtooda intii hore marfuuculqalan bay ahaayeene war haddaa bad baad ku jirtaa is ilaali buu odhanaya waayahay wayucarafu waxaa kaloo la barayaa asabiyu ka yar calaamaat albuluuq wuxuu ku qaangaari lahaana waa loo sheegaya war caruur ha ismoodine haddaad hawlaha qaar aragto qaangaadhay baa la odhanaya waayo annahaa iyadu bikhamsa casharata sana inay tahay shan iyo toban jir aw bilixtilaami ama hurdada dhadhabka markuu habeenkii wax ku riyoodo hadduu umuuro isku arko marka waxa weeyaan inuu oo xabada rito dee waxay noqonaysaa in la yahdo waad qaangaadh aw bilxaydi ama inantii ama caadadii filmarati gabadhii wuxuu haddaad dhiig aragto toban jir baan ahay, carruur baan hay iyo waxaa ha odhanine qaangaadhaye sida dadka waaweyn u xisaabto waaya wa ujratu man yucallimuhu haada sidaa cidda baraysa mushqaayadeeduna fii maalihi fii maali sabiyi wey cidda ilmaha yar waxaan baraysa culuum ah haddaad wadaad iyo macallin u geyso ka yar xoolihiisaa lagu leeyay adiga laguguma leh ujrada ka yar baa lagu leeyay waa hadduu xoolo leeyahay haddii kale adiga lagugu yeelanay fain lam yakun lahu maalun haddaanu xoolaba lahayn facalaa man tajibu calayhi nafaqatuhu cidda biilkiisu ku waajibtay tacliimkiisuna mar ciddaasu ku waajibaya cidda biilkiisu ku waajibtay ayaa tacliimkiisuna ku waajibaya halkaa ha inoo joogto wallahu subxaanahu wa tacala aclam